madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhaweeyey go'aanadii ka soo baxay shirka golaha amniga qaranka ee lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo kaasoo madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyaduba ay ku heshiiyeen nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa sannada labada kun iyo labaatanka iyo wadaagga kheyraadka dalka xasan sheekh ayaa sheegay in qodobadii lagu heshiiyey shirkaas uu ahaa qodobo muhiima guul u soo hoyatay dowladnimada soomaaliya heer kastaba ha joogto sida uu sheegay waxaan leeyahay waa guul u soo hoyatay dowladnimada soomaaliya heer kastaba ha joogna waxaan bogaadinaynaa mas-uuliyiinta ku heshiiyey saxiixay heshiiska dhexalgalka ahaa halkaas lagu saxiixay ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka sidoo kale waxa uu dhiirigeliyey madax wuxuu dhiirigeliyey madaxdah in ay wixii ay isla soo ogolaadeen ay ka shaqeeyaan sidii ay ula wadaagi lahayn hay-adaha iyo madaxda kale ay kala tirsayiin dhanka shaqada sida ay u noqdaan wax walba wada ogol waafaqsan xeerarka ay ku shaqeeyaan hay-adaha dowladda si loo dhammaystiro wixii dhiman xagga xeerarkaa si ay u sii socoto dowladnimada iyo in wadamada caalamkuba ay dowray ku yeeshaan hadda shaqada dowladda soomaaliya ee wado duruufaha dalkeena ku sugan yahay maanta awgeeda wadar ogol waxaa muhiim ah in la dhammaystiro ayuu yidhi wax walba oo hadda lagu heshiiyey madaxduna ay saxiixeen shirka golaha amniga qaranka ayaa toddobaadkii toddobaadkanba lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaana laga soo saaray warmurteed ka koobnaa dhowr qodob oo ay ugu muhiimsaneyd arrinta amniga siyaasadda iyo in lagu heshiiyey in dalka ay ka dhacdo doorasho qofficooda sannada labada kun iyo labaatanka ah oo ahaa qodobka ugu muhiimsanaa ee hadda laga dhursugayo suurtagelinimada ah in dowladda soomaaliya ay ka dhamayso in labada kun iyo labaatanka dalka ay ka dhacdo doorasho qofficooda iyadoo la xasuusto dowladdii uu hogaaminayay xasan sheekh maxamuud inay ku guuldareysteen dalka doorasho qofficooda ay gaarsiiso